wasaaradda laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi u hogaaminaya iyadoo soo dhoweyntan ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya maamulka khaatumaya boqolaal shacaba ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa saraad sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka inta uu joogo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xarigga ka jari doona mashaariic urumarineed halka kuwo kalena uu dhagax dhigi doono ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in safarkiisa uu yahay mid lagu xoojinayo nabadda iyo midnimada bulshada soomaaliyeed
waxaan mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal ka cudur daaranaynaa oo aan idinka raalligelinaynaa qorraxda kulul iyo muddada dheer ee aadna sugayseen aad iyo aad baan idinka raalli gelinaynaa raalli ahaada waxaan ku faraxsannahay inaan maanta idinla joogno waana idinla joogi doonnaa ilaahay idankiis wixii wiswaraysiha kaftan sheeko intaba waynu isugu imaan doonnaa haddii ilahay idhahdo iyo waxqabad kulankeennan ama ziyaaradeennan booqashadeennan waxay xambaarsan tahay midnimo iyo nabad iyo walaaltinimo soomaaliyeed waxaan leenahay khaatumaa ha noolaato dadkeedu ha noolaadaan guulaysta ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa noqonaya ra-isul wasaarihii ugu horreeyey ee booqasho ku taga magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool burburkii kadib